aasaaskuna waa iyada Aqoonba lagu hirtaayo bismillaahi raxmaan raxiim kula wanaagsan halkani waa himilo f m megahertis kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaana dirada ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan idiin haynaa waxaan rajeynaynaa inuu socon doono qiyaastii muddo toban beri ah hadba waxay ku xiran tahay ardada maadooyinka ay semistarada kala duwan ee ardadu ay baxayaan imtixaanka sanadkan uu waxbaa ku cusub uu ka duwan yahay sanadihii hore waa wareysi aanu ku eegayno bilaabashada imtixaamka fiinalka simisterka labaad ee jaamacadda muqdisho waxaa soo saaray barnaamijka halkanna idinkaga soo jeedinaysa anigoo caaisho nur aadan ah khaalid qaluudi ayaa ii farsameynaya soo dhawaada saaxiibayaal jaliga ka weyn ayaad kuma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata jaamacadda muqdisho oo ka mid ah jaamacadaha kuwooda dalka ugu faca weyn sanad kasta waxaa ardada laga qaadaa imtixaan uu uga gudbayo ardayga sanadka ama heerka uu yahay balse waxaa xusid mudan in sanadkan uu ka duwan yahay kuwii hore maadaama dunida oo dhan uu saameeyey cudurka safmareenka noqday ee korona kaa oo qasbay in la xiro dhammaan goobihii waxbarashada balse arrintaa hakad ma aysan gelin howlihii jaamacaddu ay u haysay bulshada waxa ay ardayda u keentay qaab fudud oo lagu qaadanayo casharada iyagoo aan fasalka xaadirin ardayda taa oo loo arkay xalka keliya ee looga badbaadin karo bulshada gaar ahaan ardayda sidoo kale waxaa toddobaadkan loo fadhiistay imtixaamka fiinaalka simisterka labaad ee jaamacadda muqdisho iyadoo ay xusid mudan tahay in jaamacaddu ay ardayda uga qaadayso imtixaanka qaab online ah taas oo ah hanaan ku cusub ardada iyo macalimiinta maadaama sanadkan uu kusoo kordhay in qaabkan cusub lagu galo imtixaamka jaamacadda haddaba sidee ayuu jaamacadda uga bilowday imtixaamka muxuu sanadkan kaga duwan yahay sanadadii hore waxaa arrimahaasi sharaxaad guud inaga siinaya diiwaan hayaha guud ee jaamacadda muqdisho doctor maxamed xasan nuur oo aan xafiiskiisa ku booqanay imtixaanka jaamacadda muqdisho sana dugsiyeedka semisterkiisa ama xili waxbarasheedkiisa labaad insha allah wuxuu bilaaban oo arbaca oo taariikhdu ay tahay saddexda bisha lixaad ka waxaan rajeynaynaa inuu socon doono qiyaastii muddo toban beri ah hadba waxay ku xiran tahay ardada maadooyinka ay semistarada kala duwan ee ardadu ay baxayaan imtixaanka sanadkan uu waxbaa ku cusub uu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama adduunka dhan ay duruuf caafimaad ay ka dhacday oo cudurkan virus corona uu ka dhacay viruskaas oo joojiyey hanaankii nolosha adduunka o dhan wax ka bedelay waxyaabaha uu sida weyn u saameeyey waxaa ka mid a sistamkii waxbarashada ee classic ama taqliidiga hore wax loo baran jiray saa darteed galaasiyadii ardada ay wax ku baran jireen guud ahaan waa la joojiyey wadanka iyo wadamada kaleba si marka aysan waxbarashadii u kala istaagin jaamacadda muqdisho waxay u bedeshay hanaankii waxbarashada ee hore hanaan casri ah oo si loola qabto duruuftan jirta ardada marka waxaa lagu bari jiray hab online ah asagoo xafiiskiisa jooga ama gurigiisa jooga ama meesha warba jooga ayuu hab online ah wax lagu bari jiray oo kalaaskii iyo macalimiintu iyo maamulka iska kaashadeen oo loogu gudbin jiray hanaanka onlineka inuu ardada semesterkii oo dhexda socda maadaama ay duruuftan dhacday si loogu dhammaystiro waxbarashadooda alxamdulilah waa lagu guuleystay hanaanka waxbarashada ee onlineka in loogu dhammaystiro ardada wixii qabida ka ahaa waa saa marka caadiga ay lawada ogyahay waxbarashada markii galaaska lasoo dhigto ama online ha lagu dhigto ama si face to face ha lagu dhigto waa in imtixaan la galo duruuftii baajisay macalinkii iyo ardaygii sida tooska ah wuxuu wada dhigan jiray ee isu bari jiray ayaa baajisay imtixaankiin in loo galo sidii hore saa darteed jaamacaddu waxay ka fikirtay habkii iyo hanaankii kale ee semesterkii lagu soo gabagabayn karo ardada imtixaanka looga qaadi karo sidaa darteed waxaan go-aansanay mar kale annagoo la kaashayna xafiiska jaamacadda ee technolojiyadda in ardayda mar kale imtixaanka laga qaado hab online ah habkii online-ka ahaa cillado ayuu keeni karaa cillado ayaa kasoo bixi karaa ardadii oon horey ugu tababaray imtixaan si loo galo online waa cilad jirta ahayd waxaa kaloo cilad jirta ah in macalimiintii lagu tababaro si imtixaanka online ugu dejin lahaayeen waxaa kaloo soo baxday in hab fanni iyo farsamo ah maamulka qeybtii shaqada ku leed imtixaanaadkaas iyo kulliyadaha loogu tababaro in iyagana imtixaankii ay dhigaan ardayga xisaabtiisa waxaasoo dhan iyadoo la tixgelinayo ayay jaamacaddu iska hoshay inay ciladaha ka gudubto alxamdulilah ciladahaas way ka gudubtay imtixaankii marka waa la diyaariyey habkii loo geli lahaa loo dejin lahaa loo sii deyn lahaa wuxuu dhan waa la diyaariyey waxay noqotay marka qasab in lagu tababaro dadkii shaqada qaban lahaa maamulkii shaqada qaban lahaa waa lagu tababaray macalimiintii shaqada qaban lahaa waa lagu tababaray qaybta ugu muhiimsanna waxay noqotay ardayga in lagu tababaro ardaydii marka ayagana kalibis kala duwan ayaa loo duubay oo loo diray oo lagu tababaray markii wixii loo duubay oo ay soo akhristeen oo si loo ogaado inay fahmeen imtixaan toosa iskama geli karaan ardayda saa darteed ayaa jaamacaddu waxay ku tashatay in marka xafiiska teknolojiyadda iyo xafiiska imtixaanaadka oo iskaashanaya in imtixaano tijaabo ah laga qaado oo lagu ogaado ardayda say diyaar ugu yihiin imtixaanka ku geli karaan waa laga qaaday imtixaan tijaabo ah oo darajo ardada loogu saxaynin oo darajo aysan ku helaynin laakiin lagu ogaan kayo inay geli karaan imtixaanka kale alxamdulilah markii aan ku qanacnay istusinay in ardaydu ciladaha badankooda ay ka gudbi karaan oo imtixaan ay geli karaan ayay jaamacaddu imtixaankii marka ardada u dejisay ay galeen imtixaanka jaamacadda marka imtixaankii koowaad oo bilo ah ama markuu muddo socday ama jadwalka jaamacadda sida u qoran imtixaano kala duwan ayaa la galaa mid ka mid marka imtixaanadii tijaabada markii laga soo baxay ayaa la galay alxamdulilah ardada waxay guulaystay imtixaanka way galeen طبعا ciladaha soo baxay ciladaha jaamacaddu way xalisay wixii cilada soo baxay dambana inay xalisay diyaar ba u tahay ciladahay ardayga kusoo baxan arday baa imtixaankii ka go-ayaa arday baa meel khaldan taabanaya ciladaha waa cilada yarar laakiin inta badan ardayda wuu u saxmay ciladaha yararka ee soo baxeen ardayda alxamdulilah waan u xalinaa oo imtixaano kale dib looga qaadaa ama ha loo yeero oo si kale ha looga qaado ama ha loogu celiyo imtixaankii wixii cilada soo baxana waan u xalinay alxamdulilah hadda marka waxaan diyaar u nahay marka insha allah berrito in imtixaankii finalka ahaa ee lagu soo gabagabeyn lahaa sanad dugsiyeedka laba kun iyo sagaaliyo toban laba kun iyo labaatan semisterkiisa labaad inuu berri oo arbaca ah saddexda bisha lixaad laba kun iyo labaatanka uu u bilowdo maamul ahaan waan u diyaar garownay xafiis imtixaan waan u diyaar garownay xafiiska teknolojiyadda jaamacadda uu u diyaar garoobay cid kastoo shaqo ku laheydna way u diyaar garoobay ardadiina way u diyaar garoobeen insha allah waxaan rajeynaa marka inuu berrita noo bilowdo ilaah subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu si nabad ah oo guul ah noogu fudayo oo noogu dhammeeyo anagoo fursaddan ka faaidaysanaya waxaan rabaa inaan u hambaleeyo ardada jaamacadda muqdisho waxaan rabaa inaan u hambaleeyo waalidiinta lagu aaminay ilmahooda iyo ardadooda inaan waxu barno ilaahi subxaana watacaala imtixaankan guul ha noogu dhammeeyo waa mahadsantahay ustaad maadaama qaabkan sida online-ka ah wax lagu baran imtixaamkana lagu qaadayo uu yahay qaab cusub maxay jaamacadda ay ardayda iyo macalimiinta ku jiraan ay ka baran karaan qaabkan online-ka ah
waxaa laga baran karaa dee hadda ugu horeyn waxaan rabaa inaan macluumaad ku daro annaga jaamacaddu waxay leedahay hanaanka online-ka mar hore ayaan si qayb ahaan u aadnay oo hanaan fideena system la dhaho oo weyn oo qaybaha kala duwan ee waxbarashada jaamacadda kumanaan jaamacadood adduunka ay isticmaalaan ayaan nahay jaamacaddii ugu horreysay waddanka isticmaasha marka ardaygu qayb ahaan wuu usii yaqaanay inkastoo uu kan u ka yarduwanaan karo marka ardayga imtixaanaadkiisa natiijada kaasaa loogu faafin jiray ogeysiisyada waa lagu gaarsiin karay markii la diiwaan gelinaya isagaa lagu qori jiray marka qayb ahaan halkaas waan u yaraadnay haddii aan usoo noqo su-aasha waxaa laga baran karaa in hab hore oo la yaqaanay wax lagu baran jiray haddana hab cusub oo adduunka si qayb ahaan uga jiray nagu soo biray oon aadno marka waxaa laga baran karaa marka in dunyadan inaysan si qaabun iska ahaanaynin laakiin ay cilado soo bixi karaan wixii cilada ee soo baxa ee hanaankii hore wax ka bedelaya in laga lala qabsado ka dambe oo si wax loo xallin karo loo xalliyo in wixii mashaakil soo kordha xal loo heli karo in laga fikiro waxaa kaloo laga faa'iiday guud ahaan shaqaalaha jaamacadda oo dhan arday laga soo bilaabo macallin maamulka kulliyadaha macalimiinta cid walba way taabaratay tababar intii hore ka badan ayay qaadatay oo xagga teknolojiyadda ah marka cid ka tirsan jaamacadda qeybaheeda kala duwan shaqada waxbarashada si tooska ugu leh oo aan wax faa'iidin ma jirto marka guud ahaan jaamacaddu way tababaratay waxayna ku tababaratay hanaankan cusub maamul ahaan inaan tallaabooyin kala sii qaadno oo la xiriiro hadda aan aan weli dhammaystirmin oo xagga online ku saabsanna waan rajaynaynaa sida caadiga ah marka ay jaamacaddu imtixaan qaadayso waxaa u fadhiistaa dhammaan galaasyada jaamacadda marka sanadkan ma sanadihii hore ayuu la mid yahay mise waxbaa isbedel a jira
waa iska ho- su-aal hoose oo jaamacadda ku saabsan Eh, waxaan ku talagalay maamul jaamacad ahaan eh, ardayda qaybta aan- qaybaha dhammaynaya ee kalaaska ugu dambeeya gelaya eh, jaamacaddu imtixaankan een, online-ka inay galaan oo way ka reebtay wejiga koowaad eh, oo hadda ah hadda imtixaanka waxaa u fariisanayaa ardayda aan sanadkan jaamacadda dhammaynaynin ayaa imtixaanka berito u fariisanaysa kuwa jaamacadda dhammaynaya eh, waxay nooga baahan yihiin eh, dardaaran maadaama ay baxayaan eh, waxay nooga baahan yihiin dardaaran waxay nooga baahan yihiin waxu sheeg marka waxaan u baahanaa inaan wakti kale u helo eh, si eh, aan aan aan u dardaaranno eh, aan isugu sheegno wax noloshooda ku saabsan maadaama jaamacaddii aysan semesterkan wakti u helin Eh, laakiin iyagana een, hadduu een, ilaahay subxaana wa tacaala cudurkan qaado na waa qaab baa loola dhaqmi hadday duruuftu sii jirtana jaamacaddu way ka tashan doontaa si loo dhaqmi doono marka hadda waxaan ka reebnay ardada sanadka ugu dambeeya ee jaamacadda dhammaynaya ama kuwa sanadka afar sana kuwa sanadka afraad baan ka reebnay kuwa shanta ku dhammaynaya sanadkan shanaadan ka dhammaynay kuwa lixda ku dhammaynaya sanadkan lixaad ayaan ka reebnay Eh, ayaga marka waqti aan inaan isu helno oon ku sheekaysano oon ku dardaaranno eh, ayaan u baahanay ugu dambeyn adigoo mahadsan si guud maxaa dardaaran ah oo ardada aada usoo jeedinaysaa guud ahaan waxaan u hambaleynayaa ardada soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee waxbarashada ku jirta dugsiyada hoose dhexe ee sare dugsiyada een, xanaanada ee ardada jaamacadaha wax ka barta guud ahaan arday soomaalida wax barta ayaan u hambaleynayaa Ee, si gaar ardada jaamacadda muqdisho ayaan ugu hambaleynayaa Een, waxaan leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala ha idiin fududay imtixaanka Ee, habkan cusub ee aad ku gelaysaan ilaahi subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo Ee, marka een, insha allah waxaan rajeynayaa maadaama ay la qabsadeen inaysan cillado badan ee, kala kulmi doonin marka inay isu kalsoonaadaan ee, ay sidii hore ay u geli jireen ay u galaan ay dadaalkii hore ay bixin jireen mid kasii badan ay bixinayaan noloshooda adduunyo iyo noloshooda aakharana waxaan u rajeynaya in ilaah subxaana wa tacaala ee, u toosiyo Ee, aad idinkan u mahadsantihiin radio himilo qaybtiisa waxbarashada gaar ahaan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysay caaisho nur aadan khaalid qaluudi ayaa ii farsameynayay inta aynu toddobaadka kale ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hooye hoyaala hoyaalayey hoyaalaayey hooy oday waaya aragaan oo ayni weyn jiraye markaad oodka bootahay tashigu waa inka maqaane wixii danaab waana gartee inama waa mooge inaan anigu idin waaniya waa umuur xaqe ardayahay aqoonsada cilmiga afu waa jahale ijtihaada idinka horkicii aradka soomaale akhlaaq xumo iska ogaada waad ku ambanaysaane ma aflaxo ilmaha caasiyo edebta diidaye haddii aadan akramin macallinku kuma uursamaaye waa niman ammaan loo xumaan laga ilaashaaye ixtiraam la-aan lagama helo aayo iyo khayre waa kuwa ilays meel mugdiya aad ku aragtaye waa kuwa afkaad ku hadashiyo hor hadal liisaane waa ubaxa kii korinayo aaminka ahaaye waa amalka nolosha dambood ku isaraxdaye waa ilo biyo lehoo ninkii oomay ka cabaye waa kii xisaan ku falo aadmi kaa dhigaye waa kii abaal ku wiliyo lama ilaawaane waa kii aqoontiyo cilmiga kugu abbaahe sida qamarka ogaada jiro ku iftiimiyaye iyaga abuuraya sancada lama ogaadeene ihaanada ma doonayo waxaan laa'iq u ahayne haddii aad aslub yeelato dhowrtu amarkiisa asmac bara haliibaantu waa inaad adeecdaaye
umya aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad oradada khaqdo inaadan bataa u xuween